Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaale Dhalinyarada Ciyaaro Dowladda Puntland Cabdiraxmaan Caydid Ibraahim Oweliyaanga, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Hodan Saciid iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Jamaal Xasan Cabdulle ayaa shir-jaraa'idka Qobadii xafiisyay oo ka dhawaaqay qabashada koobka sagaalaad ee Banooniga Luta ee Puntland kaasoo u furmaya kowda Diseembar labada kun labatan iyo sideed iyadoona laga daahfuraya magaala madaxda gobolka Mudug ee Gaalkacyo. Tartankan oo la qabanayo sagaalka gobol ee Puntland ayaa sanadkan lagu qaban doonaa garoonka Cawaale ee magaalada Gaalkacyo kaasoo nusxuseedi doona dhammaan xulalka banooniga Luta ee gobolada Puntland. Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaale Dhalinyarada Ciyaaro Dowladda Puntland Cabdiraxmaan Caydid Ibraahim ayaa sharaxaad u kubiyay ujeedka shirkan qabaneed.
Waxaan iclaaminaynaa inaan qabanayno ciyaarihii kubadda cagta ee shirarka gobol ee Puntland waxaana ciyaaraha la qaban doonaa ilaa haddii yara bisha sagaalaad kowgeeda waxaa kaloo aan iclaaminaynaa in ciyaaraha lagu qaban doono magaalada Jaalkacyo stadium Cawaale stadium waana tartankii sagaalaad ee ciyaaraha gobolada Puntland waana markii ugu horeysa lagu qabto magaalada Jaalkacyo sidaa darteed waxaan ku wargelinaynaa dhammaan gobolada Puntland iyo bahda ciyaaraha inay isku diyaariyaan ka qaybgalka tartanka kubadda cagta ee gobolada Puntland tartankun oo lanqabadaya kooxo ka dhisan Puntland ayaa lagu gonglaya mid dhalinyarada isdhexgalaya ku sameeyeen